magaalada kismaayo ee xarunta kumeel gaarka ah ee jubbaland ayaa lagu qabtay doorashada kursiga tirsigiisu yahay hoob laba boqol iyo saddex oo uu baneeyey ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalk ah ee soomaaliya xamse cabdi bare waxaana ku guuleystay xasan hurre ugaas kadib markii uu tanaasulay cabdulaahi maxamed cabdi doorashadan ayaa waxaa goobjoog ka ahaa xildhibaano ka tirsan baarlamaanka federaalk ah ee soomaaliya wasiiro ka tirsan jubbaland odayaal dhaqameed xildhibaano ka tirsan dowlad goboleedka jubbaland haween iyo marti sharaf kale gudoomiyaha guddiga kumeel gaarka ah ee doorashooyinka kuraasta bannaan ee baarlamaanka kooiyo tobanaad ee dalka cabdi xiis udun ayaa ku dhawaaqay natiijada doorashada waxaan rabaa inaan natiijada sheego sagaashan qof ayaa soo xaadirtay erdadu waxay ahayd boqoliyo kow waxaa soo xaadirtay sagaashan kooromkuna sidaasuu ku buuxay sagaashan qof baa codaysay siddeetan iyo siddeed waxay tidhi haa raalli baanu ka nahay inuu xasan nagu matalo baarlamaanka koob iyo tobnaad hal qof ayaa ka aamusay hal qofna wuxuu yidhi codkayga ma siinayo sidaa darteed natiijadii hordhac ahayd waxaa ku guulaystay xasan hurre ugaas kursiga hoob laba boqol iyo saddex xasan hurre ugaas oo loo doortay kursiga tirsigiisu yahay hoob laba boqol iyo saddex ayaa u mahad celiyey ergadii dooratay iyo guddiga doorashada ee kumeel gaarka ah ee kuraasta bannaan ee baarlamaanka federaalka ah ee soomaaliya waxaan rabaa inaan ilaahay u mahadnaqo xurme iyo sharafna waxaa inaga mudan rasuulkeennii waxaan kaloon rabaa inaan u mahadnaqo mudanihii tartankan maanta ku jiray cabdulaahi maxamed cabdi oo muujiyey wanaag iyo ixtiraam iyo sharaf waxaan halkan ka sheegayaa mudanuhu inuu leeyahay mustaqbal siyaasadeed